Qoysaskan oo ku nool degmada Durugsiya gobolka Togdheer ayaa xilligan waxa ay wajahayaan biyo la'aan baahsan. Qoysaskan ayaa ka kooban haween, carruur, iyo odayaal, kuwaas oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley, isla markaana waxaa saameyn ku yeelatay abaaraha iyo roob la'aanta ka jirta. Qaar ka mid ah bulshada iyo odayaasha degmada Durugsan ayaa ka hadlay duruufaha haysta xilligan.
magaaladan waa magaalada duruqsi la yidhaahdo sidaa tiradeeda la idiin sheegay intaasoo magaalo xukuntaa siddeed iyo tobankaa magaalo arday aad u fara badan ayaa magaalada joogta meeshanka iminka magaalada u deegaanka iyo magaalada kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan reer baa magaalada iminka u deegaana tan duruqsi marka waxa weeye biyihii baanu aad dhibaato uga qabnaa waxa weeye ceel biyood riiga baanu u baahannahay wax kale oon anfici karaa ma jiro waxaa kaloo kolley aad looga dhawaajiyo looga hadlay in degmadani baahiyo badan oo xagga biyaha qabto waxaan rajaynaynaa iyadana in xukuumadda cusub iyo qorshaha wasaaradiina biyaha aad ku darsanaysaan kolley sidii baahida biyaha ee deegaankani waa fara badan tahay wax looga qaban lahaa iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaaba oo khaasatan iminka ku soo beegmay weliba xilli annagu aanu baahi weyn u qabnay biyaha ay nofembar laba kun iyo afar labaatan baa noogu dambeysay roob ilaa iyo bishii labayo tobnaad ilaa iyo iminka biyo dhaamis bay horta magaaladan riyo xidho ku jirtaa iyadoo roobku daay oo haddana waxa weeya weelkii aan waxba noo gelin